ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli maxamed cali gaas ayaa maanta loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka puntland doorashadan ka dhacday xarunta baarlamaanka ee puntland ee magaalada garowe ayaa mudane gaas waxa uu kaga adkaaday wareegii ugu dambeeyey ee madaxweynaha talada haya cabdiraxmaan maxamed faroole waxaa xildhibaanadu ay u codeeyeen koob iyo toban musharax oo isugu tegay xilkaasi magaalada garowe haatan waxaa si toosa khadka ugu jirta wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac faadumo may maqashaa
sahra si fiican baan kugu maqlaya waa tahay soo dhawow bal waxaad nooga warantaa sida doorashadu ay u dhacday waxaa maanta dowladii soo gabagabowday doorashadii loogu loolamayay xilka madaxtinimada maamulka puntland oo ay ku tartamayeen kow iyo toban musharax madaxweyne wareegii koowaad ayaa waxaa isugu soo haray sahro saddex musharax oo kale ah cabdiraxmaan maxamed faroole madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli cali gaas cali xaaji warsame oo wareegii labaad isaga ku haray wareegii saddexaad ayaa waxaa soddon iyo saddex cod ku guuleystay cabdiweli cali gaas oo oo ah ra-iisul wasaarihii hore eeee puntland waxaa sidoo kale isna soddon iyo laba cod helay madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole halka halka hal codna uu xumaaday halkaas hore waxaa ka muuqata in guushu ay madaxweynaha cusub ku raacday hal cod oo keliya hora baarlamaanku waa lixdan iyo lix soddon iyo labo waxaa helay madaxweynihii hore soddon iyo saddex waxaa helay ra-iisul wasaaraha hore oo madaxweynaha cusub iminka uxub siibtay hal codna wuu xumaaday waa tahay marti sharaf aad u tiro badan ayaa goobta ku sugnaa shahray waxaa kamid ahaa qaramada madoobay iyo marti sharaf kale waxaa kamid ahaa madaxweynihii hore ee puntland genaraal cabdi muuse oo isagu si gaara doorashadan isha ugu hayay isimada waxgaradka aqoon-yahano qurba joog saxaafada madaxa banaan ee isugu jiro gudaha iyo dibadda madaxweynaha cusub ee xilka loo doortay cabdiweli cali gaas waxa uu durbadiiba lagu soo dhaweeyey mikrofoonka waxaana dadweynaha iyo baarlamaanka hortoodaa uu ka sheegay sahray in uu puntland ku dhaqi doono kuna hogaamin doono dastuurka ay ku heshiiyeen si waafaqsan waa tahay faadimo yaasiin
sidoo kale waxaa si mudan in madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan maxamed faroole uu isaguna ugu hambaliyeeyey xilka cusub madaxweynaha madaxweynaha cusub uuna sheegay in uu ku faraxsan yahay xilkuna uu yahay neerto waxa uu shaqaalaha iyo xukuumadiisii horeba uu kula dardaarmay inay la shaqeeyaan madaxweynaha cusub waa tahay waxaa muuqata marka in cabdiraxmaan maxamed faroole madaxweynaha xilka kasii degaya looga adkaada hal cod ah kadib markii ay doorashada wareegii saddexaad isugu soo hareen isaga iyo gaas saas weye sahroy waxaa xusid mudan doorashadan maanta ka dhacday hoolka baarlamanka puntland ee garowe inay tahay tii ugu adkeyd ee soo marta puntland marka loo eego codadka lagu kala guulaystay oo ah soddon iyo saddex iyo soddon iyo labo dhinaca ammaanka farsamada ayaa ayaa waxay u muuqdeen in si weyn loo soo agaasimay iyagoo saxaafada madaxa banaana si xora ay shaqadeeda u gudanaysay faadumoy waxaa xusid mudan magaalooyin kamida puntland oo boosaaso ay ugu horeyso in issoo baxyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub muxuu ahaayey ay ka socdaan xaaladuna hadda waxaa soo gabagabowday doorashadii madaxweyne ku-xigeenka puntland waa tahay marka sidee bay usoo gabagabowday doorashada madaxweyne ku-xigeenka puntland doorashada madaxweyne ku-xigeenka puntland saaray meesha telefonka looma ogola hadda waxaan kaala hadlayaa meel ku dhow hoolka cabdixakiin maxamed cabdixakiin cabdulaahi ayaa ku guuleystay wareegii saddexaad ayuu ku guuleystay ayaan filayaa sahray jawga aada ayuu u degan yahay magaalada garowe si aada ayaa ammaanka loo sugay isu socodka gaadiidka ayaa xaniman agagaarka goobta ilaa laamiga weyn ee magaalada dhex mara wadooyinka qeybtooda waxaa lagu gooyey dhagxayo halka wadooyinka qeybtooda ay taagan yihiin ciidamo raxan raxana ammaankuna waa mid si aada loo sugay taliyaha guud ciidamada puntland genaraal siciid deere oo isagu si loo xilsaaray xilliga doorashooyinka musharaxiintuna ay kalsooni buuxda ay ku qabeen loona xilsaaray arrimahan ayaa sheegay in hawluhu p o a wuxuu u sheegay in howluhu ay si wanaagsan ugu socdaan dadweynaha iyo iyo Waa tahay.
saraakiishana waxa uu sahroy u sheegay oo ku amray isagoo v o a xiriir lasoo sameeyey in ay si toosa ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub aad baad u mahadsan tahay wariyaha iyaga magaalada garowe haatan ku sugan ee boosaaso faadimo yaasin jaamac ayay taasi ahayd oo si toosa khadka telefoonka ee garowe ugu jirtay haddaba madaxweynaha cusub ee maamulka puntland loo doortay maanta cabdiweli maxamed cali gaas ayaa waraysi kooban oo uu ku cabirayo dareenkiisa waxa uu siiyey wariyaha v o eda garowe nuux muuse barjeeb waxyar kadib markii lagu dhawaaqay natiijada doorashada darankayga aad baan u faraxsanahay ee, sida natiijadu ku dhammaatay ee, waa mas-uuliyad culus weeye waa een, waa mas-uuliyad aad u dhib badan oona adag een, dhanka kale een, isbeddelka iyo sida ee, wax u dhaceen iyo sida baarlamaanku codeeyey ee, sida nabadgelyada leh oo xa- oo doorashada u dhacday sida barsus ku dhammaaday ee, waa waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay weeye Een, insha allah waxaan isku dayayaa inaan mas-uuliyaddaas sida ugu wanaagsan oo uga alla ka cabsi badan oo oo ugu sharafta badan oo ugu wanaagsan dadkaasi aan ugu adeego ayaan rajaynayaa Ee, dhib badan ayay ee, ee, ayaa jirta laakiin insha allahu waa aanu guulaysan doonaa wixii dhibana waa is- waa- waxaan u raj- rajaynayaa inay ilaahay fududeeyo Ee, dad- dadkaana horumar iyo nolol ee, in iyo aayatiin fiican ee, in laga shaqeeyo ayaan rajaynaya insha allah dadka badankood waxay ay leeyihiin mas-uuliyiinta ballanqaadyada aadka u waaweyn ama u qurxoon ma fuliyaan ballanqaadyadaadii ku waxay meelo badan taabanayay sida warbaahinta ay baahinayeen Ee, maxaad is leedahay waa ka fuli kara Ee, walaal horta fulinta ilaah baa iska leh ee awo- ilaah awoodda iska leh isaga ay ku ahaateen iraadadiisa waxba ku ahaadaan Ee, laakiin qofka bini'aadamka waxaa faran laba waxyaabood waxaa weeye inuu dadaalo inuu dacadnimo ku shaqeeyo haddii aad dadaasho ilaahayna cuskato dacadnimo ku shaqayso inta kale ilaah baa loo dhaafaya de waxa weeye wixii aad qaban kartana waad qabatay waad dadaashay ilaahay wuxuu qadara qadarnaanaya laakiin annaga dadaal baa nafar insha allah
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha cusub ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u warramayey wariyaheena magaalada garowe nuux muuse birjaab mudane cabdiweli maxamed cali gaas oo maanta baarlamaanka puntland ay u doorteen inuu noqdo madaxweynaha cusub ee maamulkaasi ayaa dowladdii kumeel gaarka ah ee sheekh shariif waxa uu ka noqday ra-iisul wasaare horena waxa uu bare uga ahaa mid ka mid a jaamacadaha dalkan maraykanka haddaba waa nin ciinkii ah mudane gaas madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka puntland xuseen barre aadan ayaa su-aashaas waxauu hordhigay ismaaciil aadan diiriye oo isagu ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada puntland kuna nool london
doctor cabdiweli dabcan waa ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya siyaasadiisa iyo maaragtay eh, taariikhdiisa eh, nololeed aad baan maaragtay uga dhirigsanahay dabcan eh, waxaanu ognahay inuu ahaa maaragtay nin professor ah oo maaragtay eh, culumta dhaqaalaha maneel sare ka gaaray jaamacado waaweyn oo maaragtay magacalena ka soo baxay xilkiina maaragtay eh, prime minister eh, noqday xilli xasaasiya eh, maaragtay waxqabad eh, taariikhi ana eh, kaga tegay soomaaliya oo sabab u ahaa eh, in maaragtay soomaaliya ka baxdo eh, dowlad eh, ku- kumeel gaar ah oo runtii eh, eh, bilow fiican ahayd doorashadiisu maxay uga dhigan tahay puntland waxaan qabaa maaragtay em, waxyaabo badan baa la fili karaa em, eh, lagana fili karaa qof isagoo kale ah oo hore loo soo baroobeeyey Em, haddii ay noqoto ballama ballamaha uu qaadana waa cadcadaayeen Eh, siyaasadda eh, eh, haddii loo kala qaado eh, gudaha iyo dibaddana Em, siyaasadda eh, gudaha ballamo badan buu qaaday oo ay ka mid tahay maaragtay inuu dowlad wanaag puntland gaarsiin doono een, xilliga ee shanta sano ee xilka loo idmaday een, sidaas si la egna een, maaragtay wuxuu ballan qaaday oo uu aada ugu dheeraaday cadaaladda een, inuu cadaalad puntland ku hogaamin doono waanad og tahay cadaaladda waxay maaragtay dowlad wanaagga ayay qayb weyn ka tahay Ee, baahinta xukunka waa u ballan qaaday Een, waxa uu kaloo ballan qaaday in shantan sano uu fulin doono een, maaragtay ee, ee, inuu fulin doono een, in puntland ay ku tallaabsato ee, nidaamka maaragtay siyaasadeed ee kala wadaagga ah Ee, deegaamada maqan ee ballamihiisay ka mid ahayd Een, maaragtay amniga inuu wax badan ka qaban doono Een, marka ballamo aada maaragtay isankii u tiro badan ayuu maaragtay qaaday hadda mudane cabdiweli waxa uu hore uga soo ahaa ra-iisul wasaaradda dowladdii federaalka waxaanu ka mid ahaa siyaasiyiintii qaybta weyn ka qaadatay soo afjaristii nidaamka kumeel gaadhka sidaynu ognahay iminkana xiriirka puntland iyo dowladda dhexe ma aha mid eh, sidaa usii wanaagsan arrintaasi sidee buu wajihi doonaa waa dhageysanayseen runtii eh, waana la wada daawanayay eh, musharaxiintii madaxweynenimada isu sharaxay Eh, qof walba barnaamij buu lahaa siyaasadeed Eh, waxay xilku eh, ugu tartameen inay kala siyaasad duwan yihiin oo qof walbaba siyaasad isaga doonaya uu wato Eh, siyaasadiisuu la imaan doonaa Eh, mar haddii eh, isbedel uu puntland ka dhacay Eh, xagga federaalkana ra-iisul wasaare cusub uu yimid Eh, ra-iisul wasaaraha cusub ee ee federaalka eh, doctor cabdiweli eh, dabaawas magac eh, cabdiweli sheekh iyo cabdiweli gaas eh, labadooda qof walbaba wuxuu la imaan doonaa siyaasad cusub oo maaragtay runtii eh, maaragtay la filayo insha allahu eh, soomaaliyana dan u ah inay isla jaan qaadaan Eh, sidii soomaaliya ay u noqon lahayd eh, wadan degan oo tala wadaaga oo maaragtay dowladnimadan ay baahsan tahay maxaad is leedahay caqabado ayaa jira oo ka hor iman kara muddada shanta sane ee soo socota runtii eh, waa jirayaan caqabado eh, meel bani aadam ku nool yihiin soomaaliyana dee waa wadan maaragtay burbursan eh, eh, dowladnimadiisana aysan israacsanayn oo puntland system baa ka jira meelo badan oo soomaaliya kamid ah sistema kama jiraan meel soomaaliya kamid ah eh, maaragtay waxay raadinayaan inay soomaaliya maaragtay ka madax banaanaadana dooni isu taagaan Eh, caqabado badan baa guud ahaan soomaaliya runtii eh, ay- ayay hadda wajahaysaa puntlandna taa kama caagana Een, waxyaabihii eh, siyaasadiisu ku cadaana eh, eh, waxaa ka mid ahaa in maaragtay waxyaabo eh, badan maaragtay puntland ay aana la dhamaystirin oo dhamaystir ay u baahan tahay Een, oo uu maaragtay markaa amniga ka sheegayay oo uu maaragtay een, a- arrimaha inuu musuq maasuq la dagaalami doono oo kaleeto Ee, cadaalad sidii maaragtay ee deegaanada puntland kamida inay noqon yihiin oo uu maaragtay carabka ku ad ku adkeeyey oo waxyaabaha laga sugaayo kamida inuu wax ka qabto marka waxyaabo badan baa jira caqabado badan oo maaragtay runtaas ee runtii isaga siyaasadiisa ku cadayd oo uu aaminsan yahay in wax laga qabtaba ay tahay marka guud ahaan caqabada soomaaliya guud ee hadda taagan dowladii maaragtay ee ugu dambeysay talada haysay madaxda u ahaa ee doctor cabdiraxmaan faroolana ay ka hadli jirtay oo hadda taagan waxa ugu weyn waxaa weeye ee arrimaha dhaqaalaha marka laga hadlayo kaleeto lacagtii xalkii arrinta lacagta cabdiwelina waa nin dhaqaalayahan Een, arrintaa iyadaa ee, caqabad taagan wey oo runtii qabad u baahan Een, waxaana lagu fashilmay nidaamkii maaragtay kala wadaaga ahaa baahinta ee, ee, puntland hormuud waxay tahay federaal soomaaliya ka dhaca waana siyaasadda ugu weyn ku taagan tahay oo soomaaliya inay federaal noqoto Een, iyada gudaheedana xukunkii ma baahsino oo magaalooyinka waaweyn keliya buu baa- buu xukunkii joogaa marka waxyaabahaas oo dhan oo caqabaada hadda taagan kuwo kalena waa imaanayaan waayo nolosha waa ma sida shaaga wareegaya marba maanta dhul cusub baa la tegaya
kaasina waxa uu ahaa ismaaciil aadan diriya oo isagu ah aqoon-yahan ka soo jeeda deegaanada puntland oo khadka telefoonka ee magaalada london ugu warramayey xuseen barre aadan oo jooga washington weli waxaynu ku guda jirnaa puntland iyo doorashada ka dhalatay kadib ee markii la doortay madaxweynaha cusub ee maamulkaasi cabdiweli gaase somalilan oo khilaaf dhuleed uu kala dhexeeyo maamulka puntland ayaa si taxadar leh waxa ay uga hadleen doorashada madaxweynaha cusub ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas wasiirada arrimaha dibadda iyo madaxtooyada ee somalilan waa maxamed biixi yoonis iyo xirsi cali xaaji xasan ayaa waxa ay ka hadleen doorashada puntland kadib ismaaciil xuseen farjar wariyahayaga magaalada hargeysa ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi
wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa isaga oo hogaaminayey wafdiga dhinaca somalilan uga qaybgelaya wadahadallada ay la gelayaan soomaaliya iyada oo wafdigani kusii hakan doono dalka itoobiya wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan maxamed biixi yoonis oo la weydiiyey sida uu arko doorashada puntland ayaa hadalkan sheegay xilli la sugayey natiijadii ugu dambeysay ee doorashada madaxtinimada puntland wuxuuna ballan qaaday in somalilan ay la shaqaynayso cidda reer puntland doortaan doorashada puntland waa doorasho ka socota puntland puntlandna waxay ka mid tahay gobol ka mida weeye dowladda soomaaliya waxaanu jecelnahay inay doorashadooda si xaq oo xalaalo ugu dhacdo waa dad aanu jaarnahay wadahadal iyo wanaag baa naga dhexeeya waxaanu u rajaynaynaa qofka ay shacbiga reer puntland doortaan ayuunbaanu la shaqayn doonaa waanaanu tahniyadayn doonaa kii halkaa ka soo baxa gacanna waxaanu siinaynaa dadka reer puntland ee maanta hawshooda wata ilaahay inuu la qabto hawshoodaanay dhammaysan hase ahaatee markii lagu dhawaaqay natiijada sheegaysa in cabdiweli maxamed cali uu ku guulaystay doorashada madaxtinimada ee puntland waxaa isla xilligaas la weydiiyey wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan sida uu u arko hogaanka cusub ee puntland dooratay waxaan filayaa wasiir khaarijiga ka hadlay laakiinse ka xukuumadda somalilan waxa weeye meesha layahda puntland waa qidcad ka mida soomaaliya waxaanay maamulkeeda u tartamayey cid soomaaliya un soomaaliya waxaan u rajaynaynaa guud ahaan badhaadhe iyo barwaaqo kii ku guulaystana waxaan u rajaynaynaa badhaadhe iyo barwaaqo waxaannu reer somalilan ahaan ka digaynaa in lagu xadgudbo taaka ka mida dhulkayaga waxaan saxaafadda ka maqlayey iyadoo ay rag badani ku ololaynayaan inay waxa weeye laascaanood iyo u soo dhololayaan iyo dalka somalilan meelo ka mid ay ku dhawaaqayeen waxaannu leennahay aan nabad ku wada noolaanno kama xumin cid kastoo ku guulaysata inay nabdoonaato soomaaliya kama xumin waannu u baarigaynaa waannu ku hambalyaynaynaa laakiinse taako ka mida dhulkayaga hadday ku soo xadgudbaan waxa weeye wixii ka yimaada iyagaa qaba ma ogolin xaduuddayada ka mida ma raba inay gorgortan gasho cidnaba kama ogolin dalka somalilan waa dal dimuquraadiya nabdoon duniduna ay ku ixtiraamto sida uu yahay xuduudihiisuna sugan yihiin oo la yaqaano intii uu xilka hayay madaxweynaha xilka ka degay ee cabdiraxmaan faroole waxaa jirtay xasilooni siyaasadeed oo u dhexaysay dowlad goboleedka puntland iyo somalilan waxaana jiray iskaashi dhinaca amniga ah oo labada dhinac u dhexeeyey hase ahaatee xilligan waxaa isha lagu hayaa sida uu noqonayo xidhiidhka siyaasadeed iyo amni ee u dhexeeya maamulka cusub ee loo doortay puntland iyo weliba somalilan ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa